bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh dhugunsadyaal bariise fayla waxaa ka dhowaada qodobada warkaani hiraamna muunka dor korona idaacadda raadiyo baydhabeesinhaysa dhegaystayaal dowlad goboleedka koonfur galbeed oo sameeyahaya argashal qeybiyaasa gobolada banaadir iyo shabeellaha hoose ciidamada ammaanka dowladda soomaaliya oo howlgalka sameeyay deegaano ku tirsan gobolka shabeellaha dhexe golaha wadatashiga qaran oo kalunka walado doona maalinta sabtada ee magaalada muqdisho dilal shalgadaysan oo kudhiyay magaalooyinka beledweyne iyo muqdisho iyo ciidamada ammaanka amisom oo faarojiyay deegaano muhiim oo ku tirsan gobolka shabeellaha hoose akhbaaraadka bannaankana dhegaystayaal weli bankadoor corona dowladda liibiya oo fasaaday muhaajiriin masaari'e iyo doorashooyinka etoobiya iyo abiy axmed oo wajahaya doorashooyin adag xilla dalka uuse ku jara xaaladda cakiran maalin fayle dhegaystayaal weliba hiraamnimo talaadee u taariikhda miilaadiga weliba ee ka beeganta labaatin lamada bili lixaad sanadka lamaada kun labaatii koobka intaasee weliba hayna qodobadii warkaana hiraamnimoonku door koronay haddana ka dhowada dhugunsadayaal warkii hiraamnimo oo faahfaahsan maalin fayle dhegaystayaal dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya weliba uu heshiid a dhikay argo cusub oo shal qeybiyaasa gobolada banaadir iyo shabeellaha hoose argadaas markii lishid a dhikay weliba goobjooghay mas-uuliyiin sare sare oo ku tirsan maamul goboleedka guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose madalaasi weliba ku hadalay cabdulqaadir nuur c d guddoomiyaha guud ee gobolka shabeellaha hoose koonfur galbeed
koonfur galbeed maylaraaye intila kadiiraw yurkud iyo maylaraaye eelisha biyaha intii dhahoyd mayla koonfur galbeed inteete dowladda koonfur galbeed walaa dowlad maylakeeye calankaas waay calankaas meelusu ka teegayn way addayaas maylaraaye xaduudkii gobolka shabeelle hoose iyo maylar koonfur galbeed inteete marka way mahadnagay madaxweynaha cabdicasiis lafta gareen oo uusa amarkuun habiye waajibaadku uusana siiye intii aarga wiin tambaydhabo kitaale dhatiye baar lagu baxsi midii ada dhaafta maayfuulka adinjeedda tanka dhisan oo kale intila ka dhisan saas daraaddeed marka aarga meel walba walka dhisee gudi magacaawni gudigaasoo gudiga aarga u samaynta ama xaduudda gobol shabeelle hoose leeraha koonfur galbeed gudigaas ay guddoomin ah cabdi axmed yuusuf cafare iyo guddoomin ah guddoomi ku-xigeen maxamuud maxamed mere guddoomi ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka ay ka jara xogayaha gobolka way ka jarma cabdirasaaq xasan gaabow gudiga ay ka mid ah xiriiryaha degmooyinka maamulka gobolka shabeelle hoose abukaate axmed cadow axmed tunni marka saas daraaddeed waylanaa gudigu ilaahay fudusee shagadiyo guddoomiyaha degmada iyo guddoomiyaha mayle maylar maamulje kan la foola haadoy kan carbiska haadoy kan degmada afgo haadoy isna kaalmeeyaasan waylanaa marka geeka guul aan soo hoyoti maylaraay koonfur galbeed maaya xadkiya roogna gobolka banaadir iyo shabeellaas miskagasan saas daraaddeed waylanaa gobolka shabeelle hoose geeka xadki nga horreeyey oo aarguna ka dhisna waay aargadu aarga beesla kagaadaw meeh aarga jegboynti meeh aarga laakiin ammaanka laku sugaa waay aarga maylaraay muraayadii koonfur galbeed meelaha gagalaa waay wayla ka goray lamada dhinaba welcome to south west of state of soomaaliya ka dhowaada koonfur galbeed soomaaliya waay ku soo dhowaada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ama welcome to lower shabeelle marka waylanaa aarga way ka yaalla kaasoo ballaaraba ka yaalla meel walbaba ka yaalla saas daraaddeed waylana marka aargada gobolka shabeelle hoose aarga fayla waay insha allahu tacaala koonfur galbeed waylanaa guulaan soo hoyatay meeloor baa aarga ka dhisaana
dhismaha aargadon iyo weliba yaakabaag maase kureed markii maamulka gobolka shabeelle maamulka gobolka banaadir madaxda ku tirsan mararka qaar iyo sadaan booqashooyin iyo aan ka wargelina maamulka islamarkaana dadka qaar gobolka shabeellaha hoose iyo tirahaan gobolka shabeellaha hoose iyo hiijaang gobolka banaadir tan waliba waa in la fahmaa xuduudo lamadaasi gobol oo deriskae ciidamada kumaandooska soomaaliya ee danab weliba howlgal shalgadaysan saacdogi laha dhaaf iyo ku fuliyana deegaano ku tirsan gobolka shabeellaha dhexe ee maamul goboleedka hirshabeelle meelasay oo la sheegay intii oo ku sugnaayeen dagaalyahaano ku tirsan al-shabaab howlgalka waliba howlgalka weliba fuliyay ururka toddobaad guutada tumiyi lixaad ee kumaandooska xoogga dalka soomaaliyeed welibani oo ka sameynay deegaano shal ee sabuun madiine cadde galeefey iyo buur dheere welibana la qorsheeyahaye welibana miilase ku sugnaa xubno ku tirsan al-shabaab oo qorshayn weerar ah ka qaadan deegaanadaas sarkaal sare oo ku tirsan dowladda soomaaliya weliba uu isxaqiijay in howlgalka la kadilay xubno sarsare oo ku tirsan dagaalyahanada howlgalkun iyo weliba ka-eeday xillo dhowaan deegaanka biyacadda ee gobolka shabeellaha dhexe al-shabaab weerar caddaxkaqaadi islamarkaana ismiidaamin iyo qofakiirtii weliba meelisay kaamuwada ee faraskari oo ku tirsan ciidamada dowladda soomaaliya saaslamada weliba goobta ka dhaawacmay taliyihii guutada taliyihii qeybta labaatii toddobaad ee ciidanka xooga dalka soomaaliyeed cornel saney cabdalla kulun yaa xalay khadka internetka ee zoomka weliba kuwa ladana ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo hogaamiyaasha dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir kulanka walibanka horeen kulankan walibuusahay kulankanka hore waladan hogaamiyaashaasay kureed heshiiskii doorasho magaalada muqdisho oo ka deereen intaasay kureed madaxda markii isla gorfeen xaaladda dhabtee waliba iskarana sabtada dareerta in magaalada muqdisho unka furma sharkal oo lagu hadlo xaaladda dalka iyo doorashooyinka sharka golaha wadatashiga qaran iyo waliba la filaya in laka dardargeliyo howlaha doorashooyinka iyadoo guddiga farsamadu is magacaabay ra-iisul wasaaraha soomaaliya uus hordhaki hordhaki doona golaha wadatashiga qaran si un aragayaan warar shalgadiisan iyo weliba oo sheegaan in ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble uus magacaabi guddiga reedinheliis guddiga reedinheliisyowka heer wasiir oo afar dowlad goboleed iyo ankajarn jubbaland hanese oo garbahaarayay in seedii xalinta arinta gobolka gado golaha wadatashiga qaran iyo labaatan toddobadii bil mey ee magaalada muqdisho waliba kasalse xidana heshiis doorasho iyo dalka qaabka doorashadiis anka bahow koox ku hubeysan bastoolada iyo waliba argada degmada dayniley oo kadilana guddoomiyihii waaxda kordamac degmadaas oo laka magacaabay cabdi cabdulaahi cismaan olongordi cabdi juge goobjoogyaal waliba oo sheegana in dadkii hubeysanaayo goobto ka baxsidan laakiin ciidamada ammaanka dowladda weliba oo dhaawayna xukuumadda shakhsiyaadkaas ee dilka injay sidii guddoomiyii waaxdaas war hukubay maamulka dayniile weliba la kashay in ciidamada ammaanka iyo gacanta ka dhikeen xukuumadda shakhsigaasay kurina dhaawac iyo injaysideen dhinaga kale dablaydi dhinaga kale dabley hubeysan yo isla xalay xaafadda xawataako ee magaalada beledweyne oo kadilina guddoomiyihii dhalinyarada gobolkaas faarax cabdi faarax diir xillilaga xilligali dilaayo guddoomiyaha weliba huskusanaya gooma qaaxiye oo dad badan ku sugunay weliba goobjoogyaal xaqiijana in kooxdii hubeysanay tifalkaasi jaycity goobtu fukati ciidamada ammaanka dowladda soomaaliya ee beledweyne ku sugan weliba wadana dadaalo keedna sidii gacanta laanka dhiki lahaya shakhsiyaadkii ka dambeeya falka dilkaas inta badan magaalooyinka soomaaliya weliba ku dhey dilal qorshaysan olinjaysidow mas-uuliyiin saasare oo ku tirsan dowladda iyo askaarta ku tirsan dowladda welibana falalkaas markii markii dhiikureed sheegaday kooxda al-shabaab oo dagaalka la jaarta ciidamada amisom iyo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ciidamada nabad sugidda ciidamada nabad ilaalinta amisom weliba shalay oo farojena deegaanka marin gobeeye oo ku tirsan gobol degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose kureed markii oo ku baahan ciidamada weliba si fudud uuna wareegay dagaalyahano ku tirsan al-shabaab saldhigun weliba afartan kilomitr magaalada baraawi anjara waa welibana hay saldhig muhiime welibana kiyaale ceelal badan welibana ruhoydad xoolo dhaqatee guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabdulqaadir nuur c d iyo warbaahinta weliba xaqiijiyay in ciidamada dowladda soomaaliya laanka wargelinaa in ciidamada amisom meelisay oo farojaan laakiin taas waliba ka tilmaamay nasiib daro eedan weyn waana eedan injeediye ciidamada amisom ciidamada amisom weliba ooshay inaan sababtay unku baxeen deegaankaas yeetaa aagbedelado ciidan amase xeelad military deegaano badan oo ku tirsan gobolka shabeellaha hoose markii uu ku baxan ciidamada amisom iyo ciidamada dowladda weliba si fudud inagu wareegay dagaalyahanada al-shabaab oo meelisay ku dhuumaalaysadahaya miilo warkaasi dhegeystayaal sinka koyahayay raabnimaadan weliba waa idaacadda raadiyo baydhabo magaalada baydhabo haddana akhbaaraadka banaanka sagaalan qof oo muhaajiriin oo ka hirnaan xarunta la kahirow shisheeyaha sharci darade kurooga dalka liibiya yaanka dambeyn weliba lin samey dadaal oo xoriyadii horeedii aan helen madaxa ergada diblomaasiyadda masaaryada ee rooga caasimada dalka tripoli maxamed iyo weliba uu isdadaal badan galay sidii muhaajiriintaas masaarada ee xorriyaddii reedanka hele lahaayeen ilaa jamaadii iyo kiiranaayeen xaruntaas hay-adda socdaalka liibiya mas-uuliyiinta sare oo ku tirsan dowladda weliba hadhowayna go-aanka dowladda liibiya ee ka fasaxday dhowrka muhaajiriintaas ku sugnay dalkaas dalka ethoobiya weliba shalay lanka dalka ethoobiya weliba lanka dareeray doorasho dadweyne xilaya sii kororayta xiise dagaal oo dhiig badan kadeedahay gaar ahaan waqooyiga gobolka tigrey doorashadaas iyo reedan dheedii kureed markii uusa hogaanka dalkaasi qobdii abiy axmed lamaada kun toban iyo sideedkii balse codbixinta gobol balse codbixinta iyo reedan dheedii gobolka tigrey kureed dagaalo folkofolon dhexeeya ciidamada federaalka iyo jabhadda t b l f bili november ee sanadkii lahadhaafi amni daro iyo dhibaatooyin shalgadiisan ee dalkaasi saamaya goobaha deegaanada qaar codeyn doorasho muku dareerta tirada guud waliba waa shan boqol afartii todoba goobood iyo doorashada kudhihayta doorashada waliba waa baarlamaanka iyo tan xukuumadda walibana si rasmiyan bilaawatay isniintii lahadhaafi shalay waliba saashaatow boqol iyo lama goobood iyo codeynta iyo codeyn iyo codeynku dareerno oo laku obsadi amni daro deegaanada tigrey soddon iyo siyeed goobood iyo lanca yimi doorashadana ku dareerta laakiin goobooyin kalena ma ku dareerta doorashada weliba laku obsa qaba in dagaalo ku dhiyaan sidoo kale deegaanada soomaalida iyo haraarida iyo deegaano kale iyo weliba yonlah ku warmahay in doorasho unku dhiina isniintii lahadhaafi laakiin la qoresheeyahay in doorashadii oydhida bilo setembar ee sanadku haniifood leh doorashadan iyo waliba waa tinkoreyti oo xukuumadda abiy ee qobata tan iyo markii abiy isalkala wareegi doorashada guud ee doorashooyinkii guud ee nkoreya tan iyo lamaada kun toban iyo shantii waliba markii la qorsheeya iyo waliba la qorsheeya agoosta sanadkun laakiin reedandhiyo badan iyo kukooyi kureed coronavirus oo dalka kaabsaday jadwalkii hore ee doorashada natiijooyin hordhaaca iyo laku filado karo markii doorashada laha gebagabeeyay warkii dhegaystayaalisan kula dareertaan kaadioo baydhabantan in kenya intan uu kulmaan warkun warlamada ammaana allah thank you